عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله هذا كان باب بيان ما كي باب كي عدينتي وهي يستحب ولا سنيي ee loo dooranayay lilcaalimi ninkii caalimka ama shakhsiga caalimka ahaa idaa su-ila haddii la weydiiyo ayunaasi aclamu dadka ayaa u cilmi badan bal wixii loo dooranayo ah dee inuu fayakilu lcilma ila allahi cilmiga uu wakaasho oo u celiyo ilaahay subxaanah wa tacaala kolley waa nusqooyinka bukhaari ama riwaadda qaarkood baa fa'dan ah waa tafsiir ahaan kuwo iyagu markaa riwaayaadka qaarkoodna an yakila alcilma ila allahi waa cibaaro aada u waadixa taasi oo wuxuu u baabaysan yahay bal ruuxii caalimka ah haddii la weydiiyey adad u cilmi badan ee inaanu odhan hadduu isleeyahay malaa cid kaa cilmi badani maba jirto ama aanay muuqanba anigaa u cilmi badan inaanu odhan ee inuu u celiyo cilmigii ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa bal taas baa wixii kuba yimi iyo arrintaasoo la iskuba adkaynayo iyo sheegashada wax la sheegto iyo bal taasi iyaduna kolkol waxyaalaha ay dee laba iman karto bal taas buu baabkeedii yahay xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa camrun qaala akhbaranii saciid bnu jubayrin qaala annahu qaala qultu libni cabaasin waa xadiidka ama qisadii nebi muuse iyo khadir dhexdooda dhacday ayaa riwaayo riwaayaadkii xadiidkaa kaba miduu halkan sheekhu raximahullahu tacaala ku soo aroorinaya intii aan kitaabulcilmi ku jirnayna xadiidka isagoo intan ka kooban laba goor baynu soo marrayba ee welibana intaasun kuma daynaya xataa riwaayaad intan imaka riwaayadan dheeran arki doona kaba basisan oo alfaado kale ay kuba sugan yihiin iyo riwaayaad kale oo amaama uu ku keeni doono kitaabul ambiyaa ama tafsiir oo aada u badanba uu keeni doono haddii aan la yidhaahana waabay jiraanba ee bal waxa weeye tarjamooyin hore ayaynu soo aragnay oo bixiddii cilmiga dalabkiisa loo baxayay waa qiso nebi muuse waa kaa cilmi dalabkii isagoo ahaa keliimkii ilaahay u socday uba baxay taas baab tarjamo horuu soo martidhigtay iyo tarjamo kaleynu soo maray bal tanna waa qeyb qisada ka mida walow marka la eego qisada adraafteedii oo dhan iyo riwaayaadkii halkan kuba yimi khaasatan intuu isaguba warinayo bal markaynu muslim oo isba dheereeyo aan iskaba dayno aanay halkan inooguba dhammayn ee waa waxay matalan bilowga qisadana tarjamadan shaahidkeedii iyo macnaheeda ama halkan ayaa inooguba iman doona iyo faa'iidadan ama tarjamada uu dhigtay xagga sanadka kolley waa dad dhammaanba kitaabkana ku soo noqnoqda aynu soo maray ee cabdullaahi bni muxamed waa nin ama aljucfina laba yidhaaho almusnidina markaas aduu laa yidhaaho labadaba laqabba waa u yimaadaa mada labada nisbo in sheekhyada bukhaarina ka mid weeye xagga marka la eego jaanib kalena dee calaaqo ka dhexaysay way jireenoo ninkan cabdullaahi bni moxamed aljucfi ama almusnidi awowgiisa labaad iyo ayaa ahaaba bukhaari nisbadu halkay ugaba timi aljucfiyadan reerka kamuu dhalan ninka waaliga ka ahaa magaalada bukhaaro waqtigiisii oo ninkan awowyaashii kaba mid ah ayaa bukhaari isagana awowgii ama muqiira ayuu gacmihiisa kuba islaamo halkaasay nisbadu ugaba timi bukhaari waana ninkan laakiin ayaa isaga abtirsiinta ku galaa ninkii markaa waaliga bukhaari ahaa ee gacmihiisana uu kuba islaamay bukhaari awowgii sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyayna camarkanna waa camr ibnu diinaar kol haddii sufyaan camar idlaaqana camar kale ma noqdo waa camr ibnu diinaar bu sufyaan ninka uu idlaaqaaba cabdillahi ibnu maxamedna sufyaanka uu idlaaqaya waa sufyaan ibnu cuyayna haddaba camr ibnu diinaar baa wuxuu yidhi akhbaranii saciid ibnu jubayrin camarna waa taabici saciidna waa taabici laba taabici oo wax kala warinaya sanadka ku sugan siay laba saxaabina ugu wada sugnaanayaan sanadka oo qaala wuxuu idhi saciid qultu waxaan ku idhi libni cabaasin ibna cabaas baa waxaan ku idhi ina nawfa nawf albikaaliya ee reer bikaal yascumu wuxuu sheeganayaa anna muusaa muuse waa muusehan khadir ay kulmeen ee uu u tegay khadir layse inaanu ahayn bimuusa bani israa'iila reer bani israa'iil muusehoodii kaliimka ilaahay ahaa inaanu ahayne inamaa huwa muusa waa muuse aakharu kale waa muuse kale ee muusihii reer bani israa'iil maal taas buu sheegtay oo uu yidhi buu yidhi bal nawfkani kolley waa nin taabiciya isagu bikaalkan loo nisbeeyeyna kaafka lama shadayo oo walow bacd alculamaa ay shadeen laakiin khadaa bay taa kuba tiriyaan waana reer ama jirib reerkii xamyar la odhan jiray kaba mid ahaa weeye nawfulbikaali waxaana laba yidhaahaa kacbulaxbaar ayaa hooyadii qabay muu dhalin kacb laakiin hooyadii waa noofkan hooyadii ayuu qabayo waa ibnu imra'ati kacb alaxbaar xagga marka la eego waa nin reer dimashiqi oo dee bal matalan aqoon lahaa welibana jaanibka israa'iiliyaadkana aad buu ugu sii talax tegayoo ama jaan aqoon badanbaabuu u lahaa waxaa la arkaana qowlkiisani xagga aynu ugaba yimi ah bal wuxuu leeyahay saasuu sheegtay buu yidhi kolle malaa hadalka waxay sidaa kuba xambaarayna dee nebi muuse oo ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay inuu dadkii kaba doortay kana fadilay kaliimkii ilaahay ahaa inuu bal shaksi kale oo bal maalan rasuulba xataa hadduu yahay dee waxaaba marka uu yahay risaaladiisaasoo kale aan lahayn oo wadiifadiisaasoo kale aan gaadhsiisnayn inuu u cilmi doonto uu kaasi kaba cilmi badnaado tan buu qariibsaday markaasaa uu isagu u sheegtay muuse kale inuu leeyahay barkood magacan kuma sheegeen muuse bnu miishe in la odhanayo siduu isagu leeyahay ama ay yidhaaheen fa qaala ina cabbaas baa wuxuu yidhi kadaba been buu sheegay cadowullaahi cadowgii ilaahay cadowgii ilaahay been buu sheegay baabkii hore aynu xadiidka isagoo kooban ku soo marray in ibnu cabbaas iyo nin kale oo xur ibnu qays la odhanayay oo reer fasaare ahaa waa saxaabi isagu inay kuba murmeen saaxibkan uu u tegay nebi muuse saaxibkii taas baynu soo maray kamuu cabirin cadow ilaahay iyo hadalkiisina taa kumuu inkirina waa isku khilaafeenoo dee ibnu cabbaasna waa khadir buu lahaa kaasna wixii uu yidhi ee iyo ciddii kaleu kuba fasiray laynooma soo naqline laakiin waa ku khilaafsanaa iyagoo taas ay iskuba khilaafay baa ubay ibnu kacab soo marayoo markaasuu u yeedhay ibnu cabbaas uu yidhi aniya saaxibkaygani fii saaxibi muusa ayaanu iskuba khilaafnay rasuulka ilaahay waxaan ka maqashay waxa weeyaan kuba tacalluqsano markaasuu xadiidkan imaka uu kaba warinaya dheer oo markaa in uun uu kaba soo qaatay bukhaari ayuu inoo soo sheegay bal labada arrimood waxay ku yar kala duwan yihiin laba meelood mid weeyaane khilaafka xur ibnu qays iyo ibnu cabbaas taas wuxuu ahaa fii saaxibi muusa waa khadir bay ma khadir ba mise waa cid kale taas bay ahayd arrinta kale ee bal matalan oo taas ay jirtayna markaa ibnu cabbaas dee waa khadir haba yidhaahee xadiidkan ubay ibnu kacab markaa muu hayno waqtigaas weyn halkanse cidday isku khilaafsan yihiin saaxibkii muuseba maaha waa muusehan keebuu yahay muusehan isagu u tegey intuu fatihiisii kaxaystay khadir u tegey ma muusihii reer bani israa'iil baa kelimkii ilaahay mise waa muuse kale oo bal matalan labadoodu halkay ku kala duwan yihin waa taa dee gees kalena xadiidkan uu ka maqlay ubay ibnu kacab markaa waa hayay agtiisuu kuba sugnaa arrintuna way u caddayd markaa tan baa keentay cibaaradan adag ee kollay dee ruuxii oo isagu ra'yigiisii uun isagu waxaan kuba yidhi gees kalena uu ibnu cabaas cilmi hayay aan isagu aanu ahaynoo dee isaga ma ahayn xaaladii horeo kale laakiin arrinkani waa u caddaa markuu tan laba yimi buu cibaaradan kaba cabiray oo dee kadaba cadowullah cadowgan ilaahuu leeyahayna dee maaha macnuu inuu kaba saarayo in diintii ama islaamnimadkiisiiba uu meeshii kaba saarayo ee cadhada uu hadalkiisan kaba cadhooday isagoo ra'yigiisiiyo waxyaalahaasun yidhi hadalkan uu yidhi arrin dee sugan oo rasuulka ilaahay ugaba suganna uu hayay ayuu hadalkan u yidhi oo markaa waa sajrin uu ficilkan kaba sajrinaya iyo cadhadii uu taa kaba cadhooday iyo bal taasba weeye oo maaha imaka inuu leeyahay dee islaamba ma ahaba walow bacdigood ay yidhaheen waaba suurtagal inuu isagoo akhbaarta israa'iiliyaadkaa in badan isaga dee warin jiray ama jaanibkaa kuba xeel dheeraa inuu sixadii islaamkiisaba shaki kaba galay laakiin bal horta wuxuu leeyahay been buu sheegay oo arrintaa uu sheegayaa ma aha saciid ibnu jubayr buu ku yidhi kadaba caduwullaahi markaa in xadaanaa ubay ibnu kacb ubay ibnu kacab baa noo warramay can nebiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu noogaba warramay oo wuxuu yidhi qaama muusa muusa istaagay annebiyu waa muusihii reer bani israa'iil waa muusihii kariimka ilaahaha waa muusihii towraad laguba soo dejiyey calayhi wacalaa nebiyina afdalu salaati wasalaam ayaa kacay khadiiban xaaliya isagoo khudbaynaya fii bani israa'iila reer bani israa'iil dhexdoodii ayuu kaba kacay fa su-ila waa la weydiiyey oo waxaa lagu yidhi ayunnaasi aclamu dad yaa u cilmi badan dad yaa u cilmi badan fa qaala wuxuu ihi ana aclamu dee marka gees la eegana waaba dee waxa weeyaan muuse waxyiguuba imanayey ilaahay kalaamkiisii dee toosuba uba maqlay rusushii reer bani israa'iil ee isaga kaba dambaysiya ambiyadii reer bani israa'iilla dee towraadunbay wax ku xukumayeenoo isagii baabay bal markaa tabac uba ahaayeen oo xataa nebi ciise dee waxyaalo bal maalan towraad xaaraam kuba aha ha looba xalilo umuuro naskhi ha kuba yimaadee towraad oo dhan muu wada naskhin oo mu wada naskhin xataa injiili may wada naskhin haddaba dee maqaamkaasuu joogay cid kale u muuqatayna may jirin bal markaasaa wuxuu yidhi anaa u cilmi badan markaasaa facataba allaahu calayhi ilaah baa canaantayoo arrinkan dee markii aanu ilaahay subxaana wa tacaala cilmigii dib ugu soo celin taas baa ilaahay ku canaantay id lam yarudda alcilma ilayh maxaa canaantani ahayd waa id lam yarudda xayu lam yarudda waa markii aanu celinoo alcilma cilmigii ilayh ilaahay xaggiisa aanu u celin oonu odhan allahu aclam tan baa ilaahay kuba canaantay fawxa allaahu ilayhi ilaahay baa u soo waxyoodayoo wuxuu u soo waxyooday ana cabdan addoon min cibaadii addoommahayga kaba mid ah oo bimajmaci lbaxrayni labada badood meeshay isugu tagaanay ku kulmaan kuba sugan ayaa huwa aclamu minka adiga kaa cilmi badan addoon addoommahayga kaba midoo makaankaa ku sugan majmaculbaxrayn isaga dee agtiisa wax mucayanay u ahayd waa kan intuu dee wax weeyaan sahay qaatay yuushacna uu raacay tegey ee halkii kulaba kulmay laakiin halkay ahayn labadaa badood culimmada ama mufasiriinta iyo halkan dee muxadisiintuna way kaba soo qaadaanoo dee tafsiir iyo aimadaas ayaaba u asalee adugu meelo kala duwan bay magacaabeyneen laakiin waxaan leenahay inagu imika taas waxaynu isku shuqulinayna ma aha ma dhinaca galbeed bay ahayd oo baddan cadiyo muxuudku halkay kuga kulmaan xaggaasay ahayd mise waa dhinacan bari oo bal maalan dee laba badood oo kale meel ay isagaba yimaadaan bal laba badood adugu meel ay kuba kulmayeen baa maqarkiisa iyo halkaa uu joogay uu ahaa ama ha noqdeen dhinaca shee maqribka ama dhinac kaleba haba noqdeenbe halkaa adaba addoon aan leeyahay oo halkaa jooga ayaa kaa cilmi badan qaala wuxuu uhi yaa rabbi rabbigayow wa kayfa bih ay wa kayfa yatayasaru lilliqaa'u bihi way seebay iigu sahlanaanaysaa oy iigu suurtogelaysaa la kulan aan la kulmo dee kol haddii ilaahay u sheegay addoonka cilmi badan inuu jiro cilmigiina waxaan qaayo aan lahayn uu yahay ruuxuna ay tahay inuu inta uu biirsan karaba cilmigii biirsado marna aanu taas is-odhan waxaa adigoo aada haysata ayaa kugu filan taa ilaahayba subxaana wa tacaala rasuulkiisii ku yidhi afdal albashar waqul rabbi zidnii cilma tiibuu doonay inuu sii siyaadsado axadkan ka cilmiga badanna uu la kulmu cilmi kaba soo qaato markaasuu ilaahay weydiisay bal se uu u gaadhi karo faqiila lahu waxaa lagu yidhi ixmil waa ilaahay xag yeel ixmil waxaad qaadaa ood xuutan kalluun fii miktalin sambiil ku qaado ee waa kalluun mar hore bakhtiyey oo dee aan imika nafi ku jirin oo sahay bay u sitaanba miktalkuna waa sambiilka ama qufada haddaba xuut qaado oo miktalkuba qaado dhinac waa sahaydoodii dhinacna calaamaa loogaba dhigay fa idaa faqadtahu markaad weydo xawdkaas fa huwa addoonkaasi sama meeshaas buu ku sugan yahay oo halkaas ayuu joogaa halkaasuu kuba sugan yahay fandalaqa waa tegey wandalaqa macahu wuxuu la tegey bifataahu fatihiisii yuushac ibnu nuunin waa yuushac ibnu nuun ayuu laba tegey kolley waa dee khaadimkiisii isaga dabadiina markii isagiiyo nebi haaruuniya ay dhinteen isagaaba reer bani israa'iil nebi u noqday oo yuushac oo waaba nebigii markii dee cadceedda loo joojiyey isagoo qaswo iyo duulimaad kuba jira ee xadiidka saxiixa qisadiisuna ay nooguba timi isaga ayuu ahaa yuushac ibnu nuun bal marka xaggan fatuhuna lafdigan dee alfata waa ruuxa shaabka ah ee laakiin dee waxaa kaloo loo isticmaalaa ruuxa addoonkiisana fataa waa taa laba yidhaa si lafdigan jaariya oo kale marka dadka xorta ah inantii yarayd jaariyo waa la yidhaa dee addoontiina waa tan laguba idlaaqa jaariya ghulaamna waa saas oo kale alfatana waa taas ee addoonkiisii muu ahayn ee dee wuxuu ahaa isaga tilmiidkiisii weeye isaga waxa weeyaan dee saaxibkiisii ahaayee tilmiidkiisii ahayoo tan baa uu fataha lagaba cabira khadiib albaqdaadi baa wuxuu kaba soo naqliyaa kolley nin moxamed ibnu cali adigu nin nuxaadi kaba mid ahaa isagaa sanad saxiixana waa kagaba soo naqliyaa kitaabkiisana alfaqih walmutafaqih ayaa wuxuu kaba cabiraa ruuxu dee ruuxa dee caalimka ama uu kaba faa'iidaysanayo kale iyo walow dee cibaaradu kolley aanay saa idlaaqeed ahayn oo lafti xadiidahaan barhkood ay usoo naqliy ay u soo wariyeen oo ruuxa dee aayad bara addoon me shakhsi bara addoon buu uba yahay laakiin xadiid ahaan ma aha se in dee culimo kala duwan bay cibaaradoodii taasba ay ahaydba ee xadiidahaan haddii loo soo naqliyo xadiid ma aha iyo cibaarada isagoo kaba cabiray buu yidhaahaa dee addoonkiisiibaabu noqonaya markaasu muxuu soo qaadaa dee ma aha un waa dee yar tabiciisiyo taase fataa muusa addoonkiisii ma ahayne dee tilmiidkiisii buu ahaa isaga saaxiibkiisa ahaa isaga wax kaba baranayay waatan fataahu lagaba cabiray oo kale waa cibaarada soo noqliyo ee muhimku waxa weeyaan waa khaadimkiisii waa saaxiibkiisii waa tilmiidkiisii isagii ayaa deeto ay israaceen markaasaa waxa weeye isagii buu laba tegey waxa uu la tegayna waa dee isaga waxamalaha waxay qaadeen oy qaateen xuutan kalluun bay fii miktalin sambiil ku qaateen xataa kaanaa waanay socdeen ee meella waa tan loo magacaabay ee loo cayinay oo ah inay ka helayaanoo majmaculbaxrayn way socdeen way socdeen xataa kaanaa ilaa ay ahaadeen ay soo gaadheen ay ku sugnaadeen cinda sakhrati waa dhagax malaa halkaa majmaculbaxrayn kuba sugnaa agtiisa ay kuba sugnaadeen markay halkaas soo gaadheen bay wadacaa dhigeen ru'uusahumaa madaxyadoodii bay dhigeen dhagaxa agtiisii wanaama way seexdeen macnaa way dee dad socod ku soo jiray weeye walow ilaa intaani meeshii loo soo xadiday ee maqsuudkoodiiyo ciday u socdaanna joogtay intaanay soo gaadhin kollay daal may arag waayo xadiidkay taasi nooguba timi markay meeshii dhaafeen unbuu nebi muuse iyo dee uu daal dareemay haddaba markay halkaas soo gaadheen bay dee way soo socdeen oo safarkaa dheer bay ku jireenna ay seexdeen fansalla waa siibmay alxuutu oo uu baxay xuutkii min almigtali sambiilkii oo xuutkii ay wax ka cuneen ee sambiilkii ay kuba wateen taas ayaaba noolaaday ilaahay subxaanah wa tacaala nooleeyey markaas baa sambiilkiibuu ka dhex baxay kolley wuu soo jeeday yuushac oo uu arkaya arrinkan uu arkaya laakiin nebi muuse muu arkahaynoo waa hurday baddiina waa dhinacoodii bay joogaanee fatakhada wuxuu yeeshay sabiilahu dariiqiisii waxa weeyaan filbaxri badda dhexdeeda ahday uu saraban ay maslakan iyo meel dee marin uu maro iyo masalku kaba yeesho macnaa waxa weeyaanuun waxa noolaaday oo ilaahay nooleeyey xuudkii kole waana calaamadii dee halkii markan weydaa lagu yidhi sidaynu lafdiga soo maray halkan xuudkaa ku weyda ayuu joogaa waa markii dee uu waayeene nebi muusena waa hordaa fatihiisu laakiin waa soo jeedaa markaasbaa intuu noolaaday ayuu baxay adigu dee ilaah baa subxaana watacaala nooleeyey way jirtaa dee riwaayadka qaarkood ay ku yimaadeen bal dee kitaabkay meelo dambe kuba sugan tahay oo kale inay meeshaas cayn caynul xayaata la yidhaahdo wixii biyaheedu gaadhaanba uu noolaadaa uu kuba sugnayde bal waa ilaahay nooleyntii subxaana watacaala iyagana calaamada u ahayd waxay doonayeenna uu ahaa uu noolaaday samiilkii intuu ka baxay buu baddii galayoo weliba baddii markuu galayna meeshii uu maray ayaa biyi ilaahay kaba joojiyey koley alfaadaha xadiidkay taasi kuba timi bal kitaabkay kuba sugantahay inay shibha daaqiya noqotay meel bannaanoo hulo bannaanoo masarkiiyo sarab buu baddii kaba yeesho uu maray wuu arkayaa intaa yuusha wa kaana limuusa bal isagii sarab buu ahaa halkan iyo masrag iyo meel uu maro baddii uu ka dhex galay wa kaana limuusa wa fataahu cajaban arrinkana muuse iyo fatihiisiina wax lala yaabo oo la qariibsado ayuu uba ahaa fandalaqaa way tegeen macnaha yuushac waa iloobay inuu xusuusiyo arrintaa aada iyo aada weyn waana la odhan karaa dee arrinkani arrin caadiya ma aha waa arrin aada u weyn oo dee waxa weeyaan seebu u iloobay waaqacda intaa leeg markuu muuse to ama nebiyullaahi muuse uu soo toosay u xusuusin waaye laakiin dee arrinku waa nebi ambiyadii ama ululcasmigii kaba midoo kolley waxyaalo kala duwan oo khawaariqo uu soo jooday uu soo joogay ayaa jirtay fata ugaba soo joogay nebigan ama nebi muuse ugaba soo joogay markaa taasi waxay keentay umuuraha dee aada qariibkae waaweynee aan laba iloobin isagii markay waxyaalo ma'luufa ama wuxuu dee arki jira ee u noqotay in dee bal maalan xikmadii ilaahayna waa jirtaayoo horta dee inay meeshii dib ugu soo noqdaan ay dhaafaanna bal waxa weeyaan oo qisadii baa san kuba socotee laakiin umuurtan baa adigu waa iloobay qadiyadii inuu markaa xusuusiyo oo uba sheego fandalaqaa way tegeen baqiyata leylatihimaa habeenkooda intii kaba harhsanayd iyo wa yowmihimaa maalintoodii lafdigan sidan baa saxiixa bukhaari halkan dhacday kolley meelaha dambe uu ku iman doono khaasatan tafsiiroo uu soo yar celceliyo dee meelo ka horeysaana way jirtaa calaamaatulambiya siaan soo sheegnay muslimna kitaabka akhirkiisa tafsiir waa la wadaagsadaayo isna weliba riwaayaadu soo celceliyoo dhaadheer baaba jirta in waxaa barhkood dhacay fandalaqaa baqiyata yowmihimaa wa leylatihimaa oo labadan lays kala horeysiiyo oo way socdeenoo maalinta ay dee qeyb kaba mida meeshii intay seexdeen yar fadhiisteen arrintana ay dhacday kaba tegeen meeshii intii ka hadhsanayd iyo habeenkii kaba dambeeyey oo dhan bay soconayeen falama asbax waaba kan cibaaradan dambena taas baani inoo xoogeynaysaa markuu waa baristay marka halkan bay bacd alculamaana yidhaaheen halkan qalbi baa dhacay ama isweydaarin hadalkii uu isweydaartay cibaaradan dambena waa tayna tusaysa bal haddii riwaayaadkii kalena ama kutubtiina cibaarada kale inooguba sugan tahay waa cibaaradan qaadanayno oo macnaa maalinta ay iyagu arrintani la yaab kale ee qariibkii ay dhacday intii uga hadhsanayd markay kaceen way socdeen habeenkoodii oo dhan kaba dambeeyeyna way socdeen falama asbaxa markuu waa beristay waa habeenkaa oo iminka cibaarada hore waxay noqonaysaa si habeenkooda intii ka hadhsanayd iyo maalintoodii ay socdeen haddana waa tan falama asbaxa ay timi oo maalinna way ka horeysaa dee waa maalintii bal waxaan leenahay cibaaradu taa kaley noqonaysaa habeen maalintii wixii uga hadhsanayd bay socdeen habeenkiina way socdeen markii ay habeenkii waagii uu baryey habeenkii ay socod ku dhammaysteen ayuu qaala muusa muuse yidhi lifataahu fatihiisii ku yidhi aatinaa inasiih hada'naa qadadeennii waxaa dee gelin horoo la cunoo dhanba qadadeennii inoo keen laqad laqiinaa waan la kulannay min safarinaa safarkeennan haadaa kan ah nasaban tacab ayaan kala kulannay daal iyo rafaad baan kala kulannay walam yajid muu helinoo waa xadiidkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maquulu qowlkii dee waxa weeyaan maaha muuse muusa muuse ma helin masan taabasho min annasabi tacab ah ood ujeeddadu wax tacaba iyo wax daala muu helin xataa jaawasa ilaa uu dhaafay almakaan aladii umira bihi meeshii la amray oo intii hore ay soo socdeen markay beledkoodii ka yimaadeen ilaa ay majmaculbaxrayn ay soo gaadhayaan socodkii waa u fududa daal may arag laakiin maalintan iyo dee habeenkan ama maalintan qeyb ka mid ee habeenkan markay socdeen oo welibana halkii dee iyaga uu ay ka helayeen addoonkaa ilaahay bal maalan ay uga socdeen ay dhaafeen markaas bay daal dareemeen intii ilaa uu halkii meeshii dhaafay daal muu dareemin nebi muuse fa qaala lahu fataahu fatihiisii baa ku yidhi ara-ayta ay bal waxaad iiga warantaa waxa dee dhacay iyo waxaa id waqti aweyna aan u dumanay ila sakhrati meesh dhagaxii waa halkii ay seexdeen ee ay jiifsadeen fa innii anigu nasiitu lxuuta waan iloobay xuutkii halkaasaan ku iloobay arrinkiisii idan kuu sheegana waan iloobay dee waatii qur-aanka wama ansaanihi ila shaydaanba waayo waa wax dee qariiba oo weyn oo aan laba iloobine inaan wixii dhacay iyo bal arrintaa aan kuu sheego waan iloobay kalluunkiina halkaas ayuu badda kuba galay qaala muusa muusa wuxuu yihi daalika kaas waa faqdiga aan weyne xawdkeen oo dee dee isagu waa noolaan iyo bad buusan u geli iyo maslagaasuu yeelanayo waxaa dee cilmigeeda ma hayn laakiin calaamadan buu hayay un markay waayaanun sidee si ay ku hayaan bay adigu markay waayaanun xuudkaas iyo halkay ku waayaan baad kaba helaysaane haddaba wuxuu ihi arrinkaas maa kii weye kunaanahay nabqii kuwa doonaya wixii aan uba soconnay aynu safar ka dheer uba soo galay waaba arrintaas bay ahayd waa calaamadii dee ciddii aan u soconnay fartadaa way laabmeen calaa aathaarihimaa qasasa ay yaqusaani xaala ay raad gurayaan oy raacraacayaan calaa aathaarihimaa raadkoodii qasasan waa tatabuc iyo qasas oo qasal asar qasal athar waa markuu idaa tatabuca waa marka dee raadkii meel raad ahayd la qaaday raadkan la gurayo sii dee bal maalan taas oo si aanay meeshii ugaba lumin si aanay u weydaaran ayay halkii ay ka yimaadeen iyo raadkoodiibay dib u soo qaadeen raadkiibay soo qaadeen soo qaadeen ilaa ay meeshii soo gaadhayeen waayo haddii ay dee islaan iskaba socda un waaba intaasay meeshii weydaartaan haddaba halkii raadkoodii ahayd bay dib ugaba soo noqdeen falama intahaya ila sakhrati markii ay dhagaxii soo gaadheen idaa waaba wuxubaaba kusoo kadiyay oo tii fujaa'iyada ahayd rajulu nin wuxubaaba arkeen weeyo si fajaa'ay u arkeen nin musajan dedan bithawbin mara ku dedan aw qaala ama waxaa buu ihi tasajaa bithawbin waa isla macnoun dee waa ficliya ismuun maradiisii isku deday oo macnaa uu qaaxtaa dee marka la eego madaxa ilaa lugaha maradan way qarinaysay oo waa isku deday waanu jiifayba lugihiina waa gashaday madaxana waa soo gashaday oo maradiisii ayuu kuba dednaa meeshii ninkay uguba yimaadeen fa sallama muusa muusaa salaamay fa qaala alkhadiru khadir weeyaane khadir baa wuxuu yidhi wa annaa biardika asalaamu anna kolley bimacnaa mataana way timaadaa aynana way u timaadaa xaysu iyo kayfe intaba dee qolooyin way soo naqliyaan inay ama macaanidaa leedahay dee aimadu ha noqoto kutubta luqada kutubtan culumuulqur'aan iyo usuulka markay dee halkaa xuruufta iyo kelimaadka macaanidooda kaba hadlayaan oo kale iyo dee bal matalan intaba ay soo naqliyaan halkan bal markaas anna bimacnaa min ayna ayaan kaba kuba fasiranaynaa horta marka hore wa anna ay min ayna xageebaa biardika dhulkaagan aada joogto assalaamu salaamta ay ugaba timi macnaha dhulkan dadka joogiyo dad salaamtan uu isagu ku salaamay isticmaalo may ahayn ama salaamtan markaasuu leeyahay dhulkan inay laguma aqoon salaamtaase xagee iyo jihaaday ugaba timiba waxa weeyaan salaamtani dhulkaagan dee aynu imaka kuba suganee dee aada iiguba timi taas buu ku yidhi wa anna ay min ayna biardika asalaam ama kayfa biardika salaamu seebaa dhulkaagan ay salaamtani uguba sugnaatay waxaaladeediyo adigu muhimku dadkan meesha degan ayaan salaamtan isku salaami jirin fa qaala wuxuu yidhi nebi muuse odhanaya anaa muuse anigu nebi muusaan ahay muusaan ahay fa qaala khadir baa wuxuu yidhi muusa bani israiil bani israa'iil ama muusihii reer bani israa'iil qaala nacam haa buu yidhi kolley intanna say culimmadu yidhaahaan waxayna tusaysaaba bal dee ambiyadii iyo kol wax qeyba iyo wax dadka kaba qarsoon oo dee wixii ay kuba ogaadaan oo de taas baa jirta haddaba wixii ay qeybka ka ogaanayaan waa wixii kolbay ilaahay usoo waxyoodo ama lasoo gaadhsiiyo dee duruqdaas adigu waxyigun laguba soo gaadhsiiye maaha inay wax kastaba ay garanayaanoo iyadoo ayna inoo soo socoto inuu waxyaalahan iyo dee qisadiisan la yaab kale isaga bal matalan kaba dhacday khadir oo bal matalan taas kaba dhacday keentayna taasi dee daahirkeedan iyo waxa marka dambe dee qarsoona waxyiina waa kuba socdee way kala dunaayeenoo waa kaa nebi muuse kuba inkiraybe iyadoo taasi jirto waa waxi bay ahayde waa ka nebi muuse aan garan ee yidhi markuu yidhi muuse aan ahay ma muusihii reer bani israa'iil baa tahayoo markaa bal ambiyadii iyo rusushii iyo wixii ay qeyb kaba ogaadaan waa wixii waxyi uguba yimie maaha inay qeyb dhammaantii iyo wax kasta ay og yihiinba waa wixii ilaahay ogeysiiyo markaasuu yidhi ma muusihii reer bani israa'iil haabuun qaala markaa muuse wuxuu ku yidhi hal attabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii waa waxa u raacayata inaad i barto rushdan hanuun oo mimaa kii cullimta lagu baray ka mid oo bacnaa wax ka mida waxyaalihii lagu baray ee hanuunkaa si aad ii barto ma ku raacaa ayuu yidhi waa dee isagii marka cilmii dalabkiibuu u socdaa rixladaa dheer buu soo galay horaan malaa habeenkaa hore waa suurtagal inaan soo naqlin hadal qataadiyo hadalkiisii ahaayo ruuxna dee hadduu waxa isaga cilmiga agtiisa ku sugan uu ku kaaftoomayo muuse oo kaliimkii ilaaha ku kaaftoomi lahaaye laakiin markuu ogaaday cid jaanib ugaba cilmi badan waa kan safarka dheer u soo galay markii uu isagii soo gaadhayna waa kan yidhi hal attabicuka calaa an tucallimanii mimaa cullimta rushda bal markaa waa usluub ah dalab uu isagii ka dalbayo inuu isagii taabicu noqdo waxa uu yaqaanoo dhanna kama wada doonaya wax ka mida inuu baro ee hanuunka ah bal taa waa isagoo uga idan dalbaya ka fasax dalbaya kolley fakhrudiin araasi dee sheekha macruufka ah tafsiirkiisan mafaatiixulqeyb ama tafsiirka weyn laba yidhaaho tafsiir alkabiir markuu aayaddan qabanayo ayaa wuxuu soo naqliyaa labiyo toban wej ama toban wej wax kaba badan oo isagu ah dalabka cilmiga iyo bal aadaabtiisa waxyaala kuba tacalluqsanoo waa ujeeddadu aayaddan umuurihii ay culimmadu kaba soo qaateen ay yidhaaheen aadaabta dalabka iyo aadaabta daalibu cilmiga iyo taasbaa taase bal kolley waqti uma hayno ee dee waan idiin tilmaamayo tafsiirka markuu aayaddan qabanayo waxyaalo kala duwan barhkooda daahir weeye waa la arkaa barhkood dee inaanay aada u daahir ahayn laakiin toban wej wax ka badan oo aadaabtii dalabka ah iyo ruuxii daalib cilmiga aadaabtiisii lagaba doonayay ah ayuu halkan kuba soo arooriya bal waa kan ay kaba mid tahay imaka waan ku raacayaa iyo dee su-aal uu weydiiyey iyo taa loomu imane isagiibuu ka fasax dalbaya ka idan dalbaya inuu bal u fasaxo inuu raaco welibana muxuu u raacayaa waa inuu waxbaro waxa uu leeyahay ibarna waa wixii lagu baray ee ilaahayba ku baree dee hanuunka ah wax ka mida inaad iba bartid bal taas ma kuu raaca qaala wuxuu yidhi khadir baa odhanaya innaka adigu lan tastadiica ma karaysid maciya aniga macayga sabran adkaysi macnaa maxaad arki doontaa wax daahirkiisu uu agtaada munkarba ku yahay aada qoonsato ayaad igala kulmi doontaa dee markaa ma adkaysanaysid ma sabraysid oo taas uma markaaseta muuse wuxuu yidhi oo uu ku yidhi maya weli hadalkii baa inoo socday yaa muuse innii anigu calaa cilmin cilmi ayaan ku sugnaayay min cilmillaahi cilmiga ilaahay ka midoo callamanihi way baray oo laa taclamhu anta kolley muuse saan leenahay waa kaliimkii ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala towraadna uu kuba soo dejiyey marka umuuraha shareecada wixii kuba tacalluqsanaaye dee uu isaguba dadka barayay dadka loo soo gaadhsiiyey jaanibkaas maaha waa umuur kaloo dee umuurahan aan arki doono iyaduna cilmigii ilaahay un kaba mida taas weeye tan ama ugaba cilmi badnaa oo dee waa isaga wax gaaroo wadiifo gaaroo uu lahaa ama uu isagu imika uu leeyahayba cilmi cilmigii ilaahay ka miduu ibaroon adigu ogeyn taas baan kuba sugnay wa anta adiguna calaa cilmin cilmi ayaad ku sugantahay callamakahu uu ilaahay ku baro laa aclamu kolley qisadu dee wuu soo celcelin doonaa khadira mal haddee hore waxna waan ugaba soo taabanay laakiin dee meelihiisii mahay inagu intii baabka uga munaasibkahaydee wixii aan yar raacin karnun baan raacinaynaa oo kale waxaana dee kolley cinda ahlilcilmi bal nebi buu ahaa khadir haddaan dee ama rasuul baabu ahaa arinkana dee qisadana awjuh kala duwan oo taa tilmaamaysa ayaa kuba sugan ay kaba mid tahay inuu yihi wamaa facaltuhu can amri iyo taasoo kale bal markaas ma aha say barhkood yidhaaheen dee weli baabuu ahaayo bar dee dadkaas aan bal maalan dee waxa weyaan asxaab alahwaa iyo halkaa barhkood ay yidhaaheen mama dadkaa aan leenahay bal dee waa wax shareicadii burinaya amaba ka hor imanaye ay yidhaaheen bade weligii waaba ka fadli badnaan karaa nebi iyo taase isagii nebi buu ahaa jaanibkanna waa jaanib gaaro waa umuurahan aan arki doono nebi muuse laakiin wixii loo soo dhiibay dee shariicadiisa ahaa isaga taas isagaaba dee cid kastaba waa kan loo soo dhiibay ilaahayna toosu laba hadlaye kitaabkanoo isagaa ugaba cilmi badna bal taasba weeye waana kan imika nebi khadir isan yidhi cilmi ayaan kuba sugnay cilmiga ilaahay kaba mida ayaa ilaahay baray anaa adigu garanahayn adiguna saasoo kale cilmiga taqaanaa jirto rabbi ku baray oonan ogeyn qaala markaa nebi muuse wuxuu yidhi satajidunii waad i heli doontaa in shaa allah waa kan mashiicadiibuu ku qayday ilaahay hadduu iraadeeyo saabiran mid sabraya oo waxa adiga kaa dhacaya kuba sabraya inaan ahay baad i heli doontaa walaa acsi laka amran macaaseyo dee walaa acsi macaaseeyo amran laka weeye waa amar adiga xaggaa kaba yimi oo taa ama umuurtaada ah kuma caaseeyo kuma khilaafayo waanan sabri doonaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala taas uu doono saasuu ku yidhi macnaa shardigan baa kaba dhexeeyey dee waxaanayn kolley halkan inoogu qur-aanka inooguba sugan dee qisadu imika inuu kuba yidhi haddaba ilaan anigu wax kuu sheego adigu waxba waxyaalaha iga aad iga dhacayeed arkayso waxba hay weydiinba xataa su-aashii ayuu leeyahy haba weydiine eeguun araguun haddaanan anigu wixii aanan kuguba waramin isaguna shardigaa waa qaatay fandalaqaa way tegeen yamshiyaani xaalay soconayaan calaa saaxil albaxr badda xeebteedii laysa lahumaa safiinatun kolley imika intan inta ka dambaysa yuushac ibnu nuun ama fatihii muuse waxa weeyaan dikri dambe oo uu isagu iyo hadalqaad dambe inooguma sugna bal markuu khadir soo gaadhay waxa khadi markaa inoogumaba sugna allahuma laftii baa ayn adigu xataa aad wax may hadalqaad kolley meelahan inooguma sugnaa khaasatan siyaaqa inoo iman doona marka laba mid weeye siay culimmadu yidhaahaan ee isagu inay muuse maqsuudkiisna khadir buu ahaa muuse ana dee ciddii uba socotayee imanka cilmigan dalibkiisa uba soo baxdayba ahaa ee isagu khaadimkiisa iyo taabiciisinbuu ahaayo dee isagii kol hadduu yahay taabic san baa loogaba aamusay laakiin waa la socdo xaalada dee iyo intan oo dhan waa laba socday iyo inuu bal maalan iyagii markay isheleen oo kale wadiifadiisa halkaa kuma joogsato halkaa kaba laabmay waa labaduba ixtimaal uun laakiin waxa weeye iminka dikri dambe uu isagu leeyahay ma jirto waa kol haddii meeshii ay soo gaadheen markay de khadir laba kulmeen dabadeed fandalaqaa yamshiyaani calaa saaxil baxri way socdeen iyagoo soconaya badda xeeb halkaa xeeligeeda ama xeebtii laysa lahumaa safiinatun iyadoonay u sugnaanin wax dooni ay raacaan fa marat bihimaa waxaa soo martay safiinatun safiina soo martay fa kallamuuhum halkan weeye meesha keliya si wuxuu laba socday marka eega jamac ahaanta taas weeye inaha kale waa labadooda uunbaa wara mid lagaba waramaya ay kuba sugan tahay way la hadleen oo waxay kulaba hadleen an yaxmiluuhuma xataa cibaaradan dambe waa kan waa tasniyawn inay qaadaan macnaa iyagii bay la hadleen oo yidhaaheen naqaada inay dee badan bay marayaan dooniday u baahnaayeen iyagii bay weydiiseen inay qaadaan fa curifa alkhadiru khadir baa la gartay waa nin mandiqada dee joogayay isagay garteen dadkii doonida lahaa fa xamaluuhumaa way qaadeen bikayri nawlin ujro la-aan iyo nool la-aan nawl iyo dee manaal oo kale iyo manaala intaba way soo naqliyeen waa jucliga ama ujrada bal dee waxaan filaya markaa nool markaan leenahay waa lafdiga carbeedna halku inoogaba yimi markaas lafdigani waa lafdi carabiya nawl imanka markay noqoto manaal iyo manaalaha iyaduna way soo naqliyeen waa aljucl walow nayl iyo nawaal waa kuwa isla maada yihiin iyadoo alcadiya ibtidaan ay noqonayso nayl oo kale iyo nawaalkiiyo waa cadiyadiiyo wax laysa siiyo ibtidaan laysu siiyo amaa nawl marka la idhaah manaal iyo manaalana waa say soo naqliyaane waa ujradii waa noolkii adigu waxa weeye markay garteen kamay qaadin nool way soo qaadeen oo nool la-aan bay qaadeen fa jaa-a cusfuurun markii ay fuuleen baa waxaa yimi shimbir cusfuur waxaa saafirta cusfuur kaba mid ah waxba walow kutubta ay nooguba sugantay tasmiya mid wax ka badan uma baahnin taasba xikma oo dee waxa faa-iido halkaa inagaga maqnaa maba jirtay cusfuur baa yimi fa waqaca wuu dhacay calaa xarfi safiinati doonida darafteedii waa halkaa dee doonida darafkeedii ayuu ku fadhiistay oo dhicitaanku halkan meeshaasuu kuma sugnaado kusoo dhacay ama dee ku fadhiistay fa naqara waana dee malaa biyihii bay u dhoweyday markuu halkaa xarfigii safiinada ku fadhiistay ayuu naqara naqratan aw naqratayn fi lbaxr macnaa waa minqaarkiisii waa afkiisii ayuu saa badda uu geliyey mar ama laba goor waa minqaarkiisii naqara oo ujeeddadu afkiisii ayuu saa baddii u geliyay ugu yar dhuftay mar isagoo dee biyo kaba soo qaadanaya ama laba goor faqaala alkhadiru khadir baa wuxuu yidhi yaa muusa muusow maa naqasa ma nuqsaamin cilmii cilmigaygu iyo wa cilmuka min cilmillaahi ilaahay cilmigiisa ilaa ka naqrati haadaa kan naqradiisa waa cusfuurkan naqrati hada alcusfuuri fi lbaxri intaa bal maalan dee wax naqsigii ma jirto imaka shimbir baddaas afka saamin qaarkeedii u yargelisay waxa ka soo raacaana wax yar weeye waa qoyaanu baabay noqon ama wax la sheego ma noqonayso marka baddii la eegana wax munaasaba iyo wax nisbo ka dhaxaysa intan minqaarka iyo baddii maba jirto haddaba aniga cilmigayga uu ilaahay ibaray iyo cilmigaa uu ku baray waana kaa yidhi adiguna cilmi baad ku sugantay ilaahay ku baroonan garanayn aniguna cilmi saasaa jira ilaahay cilmigiisii wax alla wuxuu ka nuqsaamiyey maba jirto dee waa taas kolley imaka halkan nuqsaan inay haba yaraatee ay cilmigoodu ilaahay cilmigiisii kaba dhimayaan lagamaba fahmayo bal xadiidka riwaayaadkiisaoo kitaabkana kuba sugan ayaa waaba riwaayad dambe waxaaba ahayd aniga cilmigayga iyo cilmigaaga marka loo eego ilaahay subxaana watacaala cilmigii nisbadii waa sida nisbada waxaa minqaarka ama afkiisa uu yargeliyey badii marka loo eego badi un oo waxa weeyaan uun ujeedadu ilaahay subxaana watacaala dee waa cilmigiisaas waxa weeyaan aan nuqsaanta lahayne bal haddii dee midaad loogaba dhigo in waxa weeyaan badahoo dhan iyo kuwo kale dhirtoo dhan inay qalimo u noqoto waxay ka dhimaysaa taas aanay jirin oo laguma qorayo haddaba cilmiga ilaahay iyo cilmigeennu bal saasay isuba yihiin buu leeyahay facamada alkhadiru ilaa lowxin facamada wuxuu u qastay alkhadiru khadir ilaa lowxin lowx min alwaaxi safiinati doonida alwaaxdeedii kaba mida manaa doonida way socotaa badii bay kuba jirtaa looxyadii maaha loox saro oo biyihii kaba sareeya maaha waa looxii xaggii badda xigay ee dee ay markaa ahayd inay biyuhu meeshaa kaba soo galaan ayuu loox buu u qastay alwaaxdii kaba mido fanasaca meeshiibuu kaba saaray adigu wuu kaba saaray taasaa dhacday fa qaala muusa muusa wuxuu yidhi qowmun qowm ama iyagu waxa weeyaan ama qowmun qowm xamaluuna ina qaaday bikayri nawlin wax nawlaba aan inaga qaadan oo ujro la-aan ina qaaday oo ixsaankaa inoo sameeyey ayaad camadta u qasaday ilaa safiinatihim doonidoodii oo fa kharaqtaha waad dilaacisay oo looxaan baad dee kaba jeexday lituqriqa si aad u qarqiso ahlaha daynay waa marka la eega caada ahaan biyihii kol hadday soo galaan doonidii way waxa weeye qarraqmaysaa dadkii ku jirayna way ku qarraqmayaan haddaba dad iyagoo wanaag iyo abaal inoo galay oo nool la-aan ina qaaday baad adiguna doonidoodii baad dilaacisay si aad iyagiiba u qarqiso kolley muuse tani ilow bay ahayd shardigii horaa jiray arrinkuna waxa weeye waa kan isagaaba dee waata qur-aanka inooguba sugan imaka halkan qisadii kuma dhamma laakiin kitaabka meelo kale ayay kuba dhammaan doontaaye sida intaan laba gaadhinba qur-aanka ayay inoogu wada sugantahy qisadu markii dambe uu fasirayena way inooguba sugantahy waayo tafsiirku inooma imanayo halkan markaasaa qaala wuxuu yidhi alam aqul miyaanan odhan inaka aniga laka inakabaa isu kay raacday dee kollayna waa lakadaa ziyaado ah inaka adugu lam tastadiica ma karaysid maciya macayga sabran oo kamuu jawaabin jaanibkaasee shardigii buu xusuusiyey ay ku soo heshiiyeen marka horeba uu kula soo shuruutamay miyaanan ku odhan ma adkaysanayso waxyaalahaad iga arkayso kuma sabraysid ee agtiisii dee waxyaalo u arkayo inuu wax munkara iyo wax loqoonsadiyo wax dhibla inuu yahay kama aamusayo taa miyaan markii hore ku odhan qaala muusa wuxuu ihi laa tu'aakhidnii hay qaban bimaa nasiitu wixii aan iloobo ujeeddadu tan hore iloobay ka ahayd oo waan iloobaye ilowgaas hay qabanoo dee xagga marka la eego suxbadaadan aan kulaba socdona wax igu cuslaado oo dhib igu ah igu kalifinba fa kaanat iluulaata hore waxayd waa ictiraadka hore iyo su-aasha hore min muuse nebi muuse nisi aanan ilowbay ka ahayd oo may ahayn umuu qastin kumuu talagelin kuwa kale qasad bay ahaayeenba ee tan wuxuu iloobayba shardigii horo saasuu u yidhi dee arrintanna waa arrin aada iyo aada u weynoo dooni bad marayso oo looxaanteedii qeyb ka mida la jeexay oo laba saaray biyihiina marka ay noqoto kolba in wax laguma gufeeyo iyo taas ayaa bal waxa weeyaan dee waa in dadkiina marka ay halistaa ay wada galeen tan baa dee uu kaba adkaysan waayu san uba yidhi isagoo shardigiina iskaba iloobay fandalaqaa way tegeen faidaa waaba hulaamun uxunbaaba haddana eeg baddii way ka dhaadhaceen doonidii way ka dhaadhaceen dhulkay marayeen imaka iyagoo socdunbaa waxaa ku soo kadiyey hulaamun inan yalcabu ciyaaraya maca alkhilmaani waa inan yar kolley wakhtigaa ma qaangaadhin laftiga qulaamna ilmuhu marka uu dhashay ilaa uu ka qaangaadhayo hulaam xaqiiq ahaan baa laydhaa wixii intaa ka dambaysa waa macno majaaziya un haddii hulaam laguba idlaaqo waaba kanoo ciyaal kale ayuu dhex joogay uu laba ciyaarayay fa akhada alkhadiru khadir baa deeta wuxuu qaaday oo uu qabtay bira'sihi madaxiisiibuu min aclaahu xagga sare madaxuu xagga sare kaba qabtayoo faqtalaca ra'sahu biyadihim madaxunbaabu soo gooyey oo ujeedadu intuu madaxiisii uu halkan madaxiisii gacantiiba saaray ayuu ilaa madaxii iyo dee sooba gooyey uu jidhka intiisii kale ka soo gooyey ilmi waa dhintay fa qaala muusa ayaa wuxuu ku yidhi aqatalta ma waxaad dishay nafsa nafsi zakiyatan daahira oon waxba dilin biqayri nafsin bimacnaa naf ay dishay aanay jirin ayaa dishay tan waa inkaar kale iyo ictiraad ilowna ma aha uu iloobay ee dee arrintan baa iyadana uu arkay shay munkara ay tahay oo ruuxaan wax alla wuxuu galabsaday jirinoo bal ilma aan qaan gaadhinba oo wax dembi oo u galay iyo cid uu dilayba aanu jirin oo laba dilo uun markaasuu san ku yidhaha qatalta nafsan zakiyatan bikayri nafsin qaala wuxuu ihi markaa nebi khadir baa odhanaya alam aqul laka inaka uu adkeeyey hadalkii markii hore inaka imikana lakaa soo korodhay waa ta'kiid bacda ta'kiid weeye waayo tii hore dee waxa weeya waaba taa ilowga ahayd waana kaa xusuusiyey shardigoodii adugu markii waana kaa isagii cudurdaartay yidhi laa tu'aakhidnii bimaa nasiito haddaba imika wuu sii adkeeyeyoo alam aqul laka inaka lan tastadiica maciya sabra qaala bnu cuyeynata in cuyeyne sanadku inooguma sugnaa waa sheekha labaadba ee bukhaari sheekhiisa u sheekha ah ina cuyeynaha wuxuu yidhi haadaa awkadu tan dambaa tii hore ka adag waayo laka ayaa la socota taakiidkii hore imika laba shay oo dee mid kastaba hadalkii adkaynaya ayaa imika laba socda tan baa tii hore ka adag fandalaqa way tegeen dee halkana kolley shardiba hadal baa jiray iyo jawaab uu kaba jawaabay oo waata qur-aanka inooguma sugan bal iyadu qisadu intan aada ugaba dheer tahayna oo dee bal masel ama qisadu ay dhan tahay oo riwaayaad kala duwanna ay tahayna kitaabka way kuma sugantahe qaradkii uu ka lahaa waa intaa hore aynu bal masalan facataba allahu calayhi daas id lam yarudda alcilma ilayhi markaas waa kii yidhiba haddaan mar dambe aan kuba weydiiyoon wax dambe aan kuba weydiiyo khalaas iskaga kay tag waayo dee mar haddii aad waxa weeyaan dee shardigii aan kaa baxoon mar labaad ka baxay oo mar saddexaad ay noqotay macduur baa tahay haddaad aniga igaba tagto wax laygu garaabo markaasna anigu markaa ma jirto anigaa dee khadaw xaggayguu yahay waa kii sidaa kuba yidhi markaa way socdeen shardigaa dambey ku wada socdaan imaka fandalaqaa xataa idaa atayaa markaay yimaadeen ahla qaryatin waa ilaa ay ka yimaadeen bay socdeen dad meel degana waa meel la deganya oo qaryo iyo tuulo maaha reer guuraaye adu waa qaryay ahaydba mufasiriintu magacyay sheegaan kolley dee waa adigu meelo kala durugsanna way magacaabaaneen laakiin waxaan leynay waxaasoo dhan ba ilaahay subxaana watacaala haddii wax faa'iido inoogaba maqan oo aan ku waayaynaa uu jirto ama cilmi naga maqani waa inoo sheegi lahaa qaradkii qisada iyo bal wixii kuba sugnaaye dee bal matalan ee cibro ahaa iyo umuurahaasi intan qur-aanku inoo sheegay rasuulkii ilaahayna inoo sii caddeeyey inoogaba dhan tahaye ama tasmiyo hulaamkan magaciisu muxuu ahaa waayo dayne taasa kutubta waynu kuba aragnaa halkay majmac albaxrayn halkay ahayd qaryadan dambeeyey ahaydoo halkay ahaydoo dee magacyo kala duwan balma matalan taasoo kale iyo umuurahaasoo dhan wax dee inagaga maqani ma jirto bal qisadan iyo cibarta kuba sugan iyo fawaa-idda inooguma sugan intaas bay inooguma dhan tahay haddii layn aynu magaceeda helo oo bal markaa ama ayla ama andaakiyo iyo haddaynaan helinba waxay noo soo kordhayaa ma jirto macnaa haddaan ka jaahil noqonana jahligaasi mid waxna yeelaya maaha haddaan ogaanana cilmi inoo kordhayaa ma jirto oo waayo wax cibra iyo wax faa'iido oo ay laba imanayso tasmiyadu maba jirto saas baana qur-aanka umuurihiisu bal markaan jawaanibtaa ay isagaba badan yihin oo wixii dee ay faa'iida ay kuba sugnayd mooyaane cibra ay kuma sugnaydimaya tafaasiilka qisada oo kale oo kolkol jahligiisu aanu wax keenahayn ama dee isaga inuu halkaa nuqsaan inoogaba timaado cilmigeedna aanu wax soo kordhinaya aanay jirin dee markaa jaanibkaasba qur-aanku uma sii dee ama maba sii badsado bal haddaba qaryay u yimaadeen markaasay istadcamaa waxay ka cunto dalbeen ahlaa ehelkeed macnaa way martiyeenoo waxay weydiiseen inay marti geliyaan siintiiyo taada waatii dalabka ahayd macnaa waxay weydiiseen cunto fa abow way diideen an yudayifuuhumaa inay martigeliyaan mala dee meel wax laga iibsadaanaynaay jirin baa dhici karta ama iyagba taas inay martigeliyaan bay diin adigu ay ka seexdeen qaryadii martidii uba timi ee sharaftaa badan lahayd ayay markaa ama dadkii waqtigaa dhulka joogayba kuwii uguba mudna ahaa ayay ka seexdeenoo way diideen inay martigeliyaan xaaladu tii weeye qaryadiina way joogaan fa wajadaa waxay heleen fiihaa qaryada dhexdeedii ka heleen jidaaran jidaar bay ka heleen jidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco macnaa waa jidaar qalloocsamay isagii ku dhowaaday inuu dhaco oo maaha jidaar toosane waa soo leexsamay wuxuu ku dhow yahay inuu dhaco jidaar saasay qaryadii kaba heleen yuriid an yanqada faaqaamahu waa toosiye qaala alkhadiru biyadihi faaqaamahu qaaladu waa idlaaqu lqowli cala alficli oo imaka waa ficil uu laba yimi gacantiisii dee waa arrimo kolley dee ah mucjizaadkaas iyo amar ilaahayna waa kuba socdaa waa wax looba soo diray gidaarkii wuxuu ku qabtay iyo dee muddana kamay qaadane gacantiisii unbuu ku toosiyo lafdigan qaale oo hore waxa weeyaan waa qowl baa la idlaaqay laakiin waxaa loo jeedaa waa ficilkii oo gacantiisiibuu saa ku yidhi macnaa uu ku toosiyey gidaarkii markuu saa uguma toosiya gidaarkiibaa tooso faaqaamahu wuu toosiyey gidaarkiibaa toosay ku dhowaa inuu dhaco fa qaala lahu muusa muusa wuxuu ku yidhi low shit anaa isagii waa dee arrin markii horena de waxay ku wada socdeen shardi mar dambe su-aal hadduu la yimaado inay kala hadhaan haddaad doontid oo adigu latakhadata waad yeelan lahayd oo calayhi wa calaa iqaamati aljidaari ajran dee iyagu waa qoom inagaba seexday waa kuwan ina martigelin waayey intaas ina markaa inaad ixsaan iyo wanaag u samaysaan may hayne arrinkan aad iyaga u samayseen jidaarkoodii u toosisay waxaabad kaga qaadanayd ujurada aynu wax ku cunno oo dee bal taasoo kale ujraad iyagii macnaa kula heshiin lahayd gidaarkaas taasaad ugu toosin lahayd qaala muusa khadir baa wuxuu yihi haadaa firaaqu beynii wa beynik macnaa kala tegeenni kan weeye oo waa shardigii ee sii baanay ku kala tegeen laakiin waxaa halkan inaga harhsan umuurahan uu isagu laba yimi ee ugu dambaynna uu yihi wamaa facaltuhu can amri anugu amarkayga kumaan samaynaya ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisaan kuba sameeyey bal taas bay ahaydba bal riwaayaadka qaarkood sida riwaayada muslim oo kale iyo taa imaka markay noqoto looxan uu jeexay ee markii dambe uba fasirayey dee waaba kan dee qur-aankana way nooguba sugan tahay waxaa la socotay oo riwaayada muslim oo kale markay dee iska dhaafaanee uu arko doonidan oo ceebaysan inay dooni kastoo fiican buu qaadanayay waanu ka horeeya way gaadhayaan iyagina waa dad masaakiin oo intanba masaariiftooda ay tee markay dhaafaanba waxa kuba sugnayd meeshii bay hagaajisan oo wixii iyo dee iyagaa islaaxsan oo markay dee kaa waxaan kaba qaadayay ay dhaafaan oo kale iyo bal haddaba in waa taa ilaahay subxaana watacaala qisada inteedii dambe waa inoo dhammeeyey ee rasuulka ilaahay muxuu yihi qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam yarxamu llahu ilaahay waa u naxariisanayaa muuse muuse macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tan buu horreysiiyey waaba isagoo laha malaa waxaa fiicnayd inuu sabro inuu adkayso sababtu waa acaajiibtii agtiisa kuma sugnayd dee saddexdan kumay dhammayn kolley hadday sii wada socdaan qisas kale iyo waxyaalo kaleo la yaablo oo cajaa'iba ayuu kaba arki lahaa ee waxaan markaa rasuulka ilaahay allah u naxariisa buu leey ilaahay waa u naxariisanayaa ila wadidnaa waxaan ku tamaninay low sabara macnaha an yasbira weeye inuu adkaysto oo uu sabro muuse oo ujeeddadu ictiraadoodkan bal uu yar dib dhigto oo uu adkaysto xataa yuqasa ilaa laynooga waramo calaynaa korkeena min amrihimaa amarkoodii oo ujeeddadu saa xadiid kaleba kuba yimi rasuulka ilaahay qowlkiisiya hadduu adkaysto wuxuu saaxibkiisa kaba arki lahaa waxyaalo layaab loon kuwan aan ahaynba markaa rasuulka ilaahay waa ku tamaniyeyo walow shaygani aanu dhicin ee waxaa la ogayay inaanu dhicin ruuxu tamanigaa laguma tamaniyo kolley dee waa kan rasuulka ilaahayba ay kaba dhacdo waxbasiyo kuma sugan maba jirto ruuxa la ogayay dee inaanu sanba uba dhicin inuu sa ahaado hadduu ruuxu jeclaysto oo kale arrinku isagoo dee taasi wixii waxba kaba bedelahayd isagoo dee ilaahay mashiicadiisa inay tan ay kuba tacalluqdayo aanay wax isbedeloo imanaya jirin adeetee taasi adigu markaa waa kan rasuulka ilaahayba kaba dhacdo waana fawaaidda xadiidka ay kaba sheegaan bal waxa weeye waaba mar inoo banaan basi kuma sugnaan leed bal xadiidku waa inoo dhammaaday kolley waanu inoo iman doonaa kolle dee umuuraha iyada inooguma sugan oo kale waatuu tarjamada uba dhigtay ruuxii haddii laba weydiiyo oo dee san oo kale su-aal la weydiiyo waxaa yaa u cilmi badan oo kale ama dad dee isagoo idhaa ilaah baa ogtaa ama ilaahay uu celiyo taasunbaaba arrinku uu yahay bal halkan waxaa kaloo imanaysa oo kale ee masaladii aanu garanahayn iyo wixii aanu cilmi u lahayn waa halkan culimmadu in badan ay kuba celceliyaane inuu masaladii haddii laba weydiiyo oo kale waxaanu hubin aanu kuba jawaabina dee la adri idhaa ama allahu aclam yidhaaho xataa yaanay ahaaninba taasi iyadoo xaggan dee wax isaga kuma tacalluqsanaya dad u cilmi badan maanay noqonaya waa masaa-ishii kale iyana bal uu taa yidhaaho ilaahay subxaana watacaala cilmigii dib uguba celiyo ama umuurahan kale dee tafsiirna waa kuba aragteenba waana qiso dee kolley malaa taas arrinka kale jirana khadir oo kale dee saan nidhi waa nebi ambiyadii ilaahay kaba mid ah qisada ayaaba qeybteeda dambeo dhamisay kuba socotayo inuu waxyi arrinku ahaa iyo amar ilaahay waxa weeyaan inuu waxaan kuba sameeye taas baa keenaysaba oo imaka taas baa inooguba sugan ama iyaga waxyaalaha isaga kuba tacalluqsani waa masale culimada shuqlisay khaasatan xagga in noloshiisa iyo bal maalan dhimashadiisa iyo dee waa masale imakaan halkan labada dhinacba kutubi ay jireen oo walbal bal quruun mutacadida ah inay waxa weeyaan waxyaalo kala duwan bal culimmada halkaasoo barhkoodna xayaatahu ay taaliif ay kaba qorayeen kuwana mowdkiisa ay kaba qorayeenoo masalo culimmadaba shuqliseen laakiin bal waxaan leenahay in xaafid bnu xajar kitaabkiisa isaabo oo kalood moodo inuu masalada aada iyo aada u rogrogo marka la gaadho calaamaatulambiya oo kale iyo waxyaalo kuba tacalluqsan ayma kale ibnu kaiir bidaayihiisa iyo waa umuuro kolley masaladaad arkaysa un dee inay muddo dheer culimmada shuqlinaysay oo taase ee bal maalan waa meelo looba laabmi karo oo dee adraafteed iyo taa laba ogaado walow dee intooda badan jaanibkaas iyagoo umuuro kala duwan daliishadayba ay kuba tegayaan dee iyada rasuulka ilaah waqtigiisii inaanu sooba gaadhin ee laakiin aahaar kala duwanoo waxyaale ay laba soo naqliyo taasna way jirtahay bal waxaan leenahay taasi iyadna kalaam kale ayay leedahayba oo kalaam kaleay leedahay arrinta iyadna kaloo jirtaadaba bal dilaacintan uu dilaaciyey iyada meesha uu dilaaciyey oo kale dilmadan uu dilay qulaamkan uu dilay oo kale iyo bal taas kolley walow markaas dee muuse umay muuqan laakiin isagu waxyibaabay ahayde shaygii bal maalan maslax adigu mafsado iyadoo de waxyaalo dee mafsado ah daahirkiisa lalaba yimaado iyadoo arrintu ay tahay mafsado ka weyn oo meeshii lagaba saarayo oo laba riixayo oo bal maalan dee labadii mafsado tii weyneyd oo kale ama dee maslaxo ka mudan oo kuba sugan dee mafsadada ama waxan oo kaloo lalaba yimaado bal taasna kolley waa umuurahan qisada inoogaba muuqda ee maqsuudkeennii hore taas buu ahaa baabu man sa'ala wahuwa qaayimun caaliman jaalisan hadakani baabu bayaani man shaksi baabkii caddayntii weeye sa'ala weydiiyey walxaal huwa qaa'imun uu taagan yahay caaliman nin caalimoo jaalisan oo isagoo taagan buu caalim fadhiyo su-aal weydiiyey baltaa jawaaskeediiyo wixii kuba yimuu baabkiisii yahay xadaanaa cuثmaanu qaala akhbaranaa jariiru can mansuuri can abi waailin can abi muusa qaala anahu qaal xagga sanadka kolley waa waxa weeyaan sida aynu soo wada marray oo dee horeaynu usoo wada marnay waa reer wada kuufa cuhmaan ibnu abi shaybe iyo jariir ibnu cabdilxamiid iyo abu waa'il oo salamo aynu hore usoo aragnay iyo saxaabigu abuu muuse isba beri amiirkaba ahaa kuufa qaala wuxuu yihi abuu muusa jaa waxa yimi rajulu nin baa yimi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allahi ma lqitaalu muxuu yahay dagaalka fii sabiili illaahi dee ilaahay sabiilkii iyo dariiqiisa laguma dagaalamayaa muxuu yahay waa kee fa ina axadanaa midka annaga naga midii yuqaatilu waa dagaalamayaa qadaban cadho daraaddeed wa yuqaatilu waa dagaalamayaa mid annaga naga midi xamiyatan waa qolannimo iyo casabiyo ama ficil daraaddii baabuu u dagaalamayaa ee keebaha sabiilka ilaahay ah fa rafaca ilayhi rasuulka ilaahay baa sare u qaaday ra-sahu madaxiisiibuu xaggiisa oo sare u eegay qaala wuxuu idhi waaba saxaabigii abuu muusa ama ciddii ka dambaysay wamaa rafaca umuu kor yeelinoo ileyhi xaggiisa ra-sahu madaxiisa ilaa annahu kaana qaa'iman rasuulku waa fadhiyey ninkanna waa taagnaa taas baa keentay inuu madaxiisa sare u qaadee haddaanay taasi jirin dee umuu baahdeen inuu madaxa sare u qaado faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man qaatala ruuxa dagaalamo litakuuna si ay u noqoto kelimatullaahi kelimada ilaahay iyo alculyaa ta sarraysa fa huwa fii sabiili illah kaas baa sabiilka ilaahay kuba sugan bal xadiidku waa xadiidu maro kale inoo soo celin doono waana xadiis culimmada ay ku tiriyeen jawaamicu kelimihi inuu kaba mid yahay oo su-aashii la weydiiyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa kaba jawaabay ee laakiin waa su-aal tan iyo wixii laba midaba jawaab ama jawaab u noqonaysa ayuu kaga jawaabayoo iyada qadab hadduu u dagaalamayo iyo xamiye hadduu u dagaalamayo iyo magac iyo bal matalan iyo waa geesi ha lagu yidhaaho iyo taas iyo xola hadduu u dagaalamayo iyo dee umuurahaas oo dhanba waxa weeye sabiilkii ilaahay maaha ee ruuxa dagaalamaya ee u dagaalama litakuuna kelimatullaahi iyo alculya kaas baa sabiilkii ilaahaya xagga jawaamiculkelim culimmada ay kaba tiriyeenna lafdigani macnihii su-aasha iyo wax ka badan oo dee waxa weeyaan ayuu labadiiba kulansaduu jawaab uba noqday gees kalena waxaa iyada xadiidka inooguma sugan xagga marka la eega xadiidka inama alacmaalu biniyat oo kale camalkii ruuxu isagoo laba imanaya in camalkiisan kolba niyadiisu waxa ay tahay unbaa xukumkiisu noqonayaayo iyadoo camalku mid keliya yahay ayaa niyada ruuxani uu laba imanayo camalkii ayaa dee wixii kaba dhalanaya camalkan ahaa uu isla bedbedelayaa waama tan oo dee kii dagaalamayee qadab u dagaalamay ama xamiye u dagaalamay ama dee isagoo wax kala doonaya uba dagaalamaya kii litakuuna kelimatullaahi alculya dagaalku mid keliya weeye si unbaa ficilkuu dhacaya laakiin maxaa niyadii ayaa kala duday waana ti aynu xadiidkii de inooguba soo bilaabay inamal acmaalu biniyat soo maray maxaa markaa imaka halkan ay maxalku uu yahay ama munaasabadu rasuulka ilaahay waa fadhiyey ninkanna waa taagnaa su-aashiina waa weydiiyey bal markaa waxaa tan uu leeyahay uu sheekhu usoo dhigtay in waxaa nahyi kuba yimi ruuxii bal isagu intuu fadhiyey jecelaysta inay dadku korkiisa taagnaadaan oo kale taasi waciid naareed baaba uba yimi oo ruuxu hadduu wuxuu doona haba noqdee bal matalan isagii waa fadhiyaa dadkiina korkiisaay taagan yihiin oo kale oo ama isagiibaa taa doonayo taa jecel xadiis wuxuu kuba yimi inuu ruuxaasi naar waxa weeyaan dee ama adigu bal naar meer kaba yeesho ama falyatabawa maqcadahu min annaar marka maxay tani tahay haddii bal maalan suuradaasoo kale tani maaha ruuxi waa fadhiyaa liamrin maaba aanu ruuxani uba fadhiisan isagoo taagan buu su-aashii weydiiyey isaguna waa u jawaabay dee isagiina inay isagoo fadhiyo dadku inay taagnaadaan ama waxa weeyaan taa uu doonayo arrinku maaha haddaba nahyigaas iyo waciidkaas tani ma soo gelayse shay jaa-isay noqonoo dee kol haddii wuxuun ay keeneenba ruuxani taagaya kan kalena fadhiya isagana si uguma jawaabo waxbaa siyoo ku sugani maba jirto kol haddii bal maalan ruuxani jeclaysi uu jecel yahay bal dadku inay dee isagoo fadhiya korkiisa taagnaadaan taasna ay dee cujbi iyo isaga kibir kuma sugan ay tahay aanay arintu ahayn baasi kuma sugna waana ta uu tarjamada udhigtay baabu su-aali walfutya cinda ramyi ljimaar wuxuu u baabaysan yahay waa su-aashii iyo fatwadii la fatwoonayay waqtiyadaa dhagaxa la tuurayo kolley xadiidka uu inoo soo wadaa waa xadiid aynu hore usoo maray laakiin tarjamada horuu soo dhigtay waxay ahaydba ruuxii fatwadii uu fatwoonayay isagoo daabo korkeeda kuba sugan oo kale taas buu usoo dhigtay iminkana usluubkan kale uma soo dhigtay ama tarjamadan kale oo dee xadiidka waxyaalihii laga qaadanayay kaba mida marka abwaabtiisa la gaadho xaj iyo taasna dee waa soo celcelin doonaa waa inoo keeni doonaay bal su-aashii ruux caanimo wax la weydiinayay isaguna wuu fatwoonayay iyadoo jimaartii la tuuranayo bal taas xukunkeeda iyo wixii kuba yimi macnuhuna uu noqonaya marka ruuxu hadduu daaco ku shuqloon yahay oo waa daacu kuba jira ninkii caalimka ahaa taasna aanay keenahayn bal maalan isaga daacadan uu kuba jira inay ka jeediso kaba shuqliso haddii su-aal la weydiiyo ama jamaraad ha tuuranayo ama ha ag joogo ama waxa weeyaan dawaafa kuba jire su-aashii lama weydiiyo ama sacyi ha kuba jire ee waa shay jaa-isa waanu kaba jawaabayaayo kol haddii bal daacadan uu kuba shuqloon yahay aanay bal maalan su-aashii aanay dee ka jeedinahayn ka shuqlinahayn oo bal maalan taas dee su-aashii isagoo daaco kuba jira la weydiiyoy meeshani kaba mid tahay waxbasiyoo ku sugani ma jirto isna kol hadduu makansanayo uu jawaabaya xadaثna abu nucaymi qaala xadaثna cabdاlcaزiiz bn abi salamta can الzuhriy can ciisa bni dalxata can cabdاllaahi bni camri qaala anahu qaal cabdlah xadiidkana waa ta aan leenahay horeynuuba soo maray qaala wuxuu uhi cabdاllahi bni camrin ra-aytu waxaan arkay annabiya salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay cinda اljamrati isagoo jamrada agteeda kuba sugan walxaal huwa yus-alu lama weydiinayo oo walow dee cinda ramyi ljimaar lafdigani maaha dee isagoo markaa jamradii tuuranaya ee jamrada ramyigeeda agtii isagoo markaa ama mid tuuranaya haba noqoto ama halkaasun haba joogo ee bal iyadoo waxa weeyaan lafdiga hore cinda ramyi ljimaar khaas kuma ahun shaksi kuba shuqloon jimaarta tuurashadeedii oo su-aashii laba weydiiyo waayo xadiidkii baa tan noogba yime waa ruuxii oo maxalkaa jooga ama ha tuuranayo ama ha aba ag joogee su-aashii la weydiinayay daacada iyo cibaadadaasna waa kuba jira bal wixii kuba yimi markaasaa wuxuu yidhi waxaan arkay rasuulka ilaahu jamrada agteeda kuba sugan walxaal huwa yusalu laba weydiinayo faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuulallaahi naxartu waxaan hadyigaygii qalay qabla an armiya intaanan jamradii tuuran qaala markaa rasuulkii ilaahay wuxuu ihi irmi gano oo imikaba dee tuur haddaanu tuuran walaa xaraja wax xaraja iyo wax cidhiidhiyo korkaagii ma jirtoo dembina kaagama imanaya naxriga aada horraysiisay eed ramyii ka horraysiisay walow tartiibtu aanay taa ahayn wax dembi oo kaaga imanayaa ma jirto fidyana laguguma lahaa qaala aakharu mid kalea yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow xalaqtu waxaan xiirtay timihii qabla anxara an anxara intaanan waxa weeyaan hadigay qalin walaa taxliqu ruusakum xataa yabluqa alhadyu maxila qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi inxar imikaba hadigaagii gowrac walaa xaraja wax xaraja oo cidhiidhiya oo ama ismiya ama fidyo oo korkaagiina ma jiro famaa su-ila lama weydiin can shayin shay qudima la horreysiye walaa ukhira la dambaysiiyey ilaa qaala wuxuu odhanaya ifcal walaa xaraj bal xadiidku kolley axkaamtiisiiya umuurihiisu xaj bay kuba dambeeyaan arrinka jiraana waxa weeye maalintaa yowmu naxr ama waxa weeyaan ba alxaju alakbar bana acmaasha badanna lalaba yimaado kolley sidaa sunnaha tartiib bay leedahay oo waxaa ugu horeeya marka lasoo gaadho mina jamradii in la tuurto taas baa ugu horeysa bal waxa weeye jamrada marka la tuurto dabadeedna in hadyigii walow dee dadka imika aanay u suurtagelinoo hadyiga meel kale la maro in hadyigii la qalo dabadeedna in laba xeerto kolley dawaafkiina waa raacaa bal taasi haba jirto tartiibtaasi haba jirtee laakiin tartiib waajiba ma aha ee haddii ay dhacdo ruuxu inuu kala horreysiiyo oonu tartiibtaa ilaalin dembina meeshii ma jiro fidyo ka laasimaysaana ma jirto rasuulka ilaahayna maalintaas dee labadan un maahae wixii kale la weydiiyey ama meeshiisii laga horreysiiyey ama laga dambaysiiyeyba wuxuu odhanaya ifcal walaa xarajo wax xarajo korkaagii ma jirto ifcaltana ama irmina macnaheedu maaha uun inaanu ruuxu markan uu su-aasha weydiinayey bal naxrigii ha horreysiiye ramigii aanu laba iman ee waa suurtagal bay ahayd inuu ramigii la yimine laakiin uu kala horreysiiye ma jirto oo markaa macnuhu waxa weeyaan dee ficilkii waxa weeyaan aada laba timi en tartiibtiisii dee lagu yaqaanayna aan waafaqsanaynba dhibaata ma jirto ismikaagama imanayo taas marka haddaan u samaynay makuu samaynayn taa u harsanayd kaa uu dee kiisii kaba horreysiiyey hadduu sameeyeyna waa sameeye laakiin dembi korkaaga ma aha taas buu yidhi maxalushaahidkuna waa taan aragno rasuulka ilaahi cinda aljamru ahaa waana la weydiiyey waana kan kaba jawaabay dee arrinkuna waa taan yidhi uun maqsuudkiisu waa haddii daaco uu ruuxu kuba shuqloo yahay oo uu daaco kuba jiro su-aashan la weydiiye jawaabteeduna daacada aanay kaba shuqlinahayn wax ba'siyoo ku sugani ma jirto hadday su-aalta tahay iyo hadday jawaabta tahayba baabu qowlilaahi tacala intayna baan ku dari ilaahay qowlkiisii baabkii weeye uu yihi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila anaa laydinma siin cilmiga xaggii wax yar un mooyaanoo dee waaba kaa aynu soo aragnay qisadii khadir iyo nebi muuse oo kale khadir lahaa cilmigayga iyo cilmigaagu marka loo eego cilmiga ilaahay waa nisbadaa yar oo minqaarkaysa wuxuu ka kaba soo qaatay badda iyo baddii markaa taasoo kale ayay noqonaysaaba haddaba cilmiga xaggiisa laydinkama siin wax yar mooyee xadaثna qays bnu xafsi qaala xadaثna cabdulwaaxidi qaala xadaثna alacmashu sulaymaan can ibraahima can calqamata can cabdillaahi bal sanadka kolley qays ibnu xafsi waa kan ku joogsanaya caawo horta waxa qays la yidhaaho sheekh bukhaariah meelo kale ha dambeeyo laakiin sheekh bukhaari wax ahoo qays laba yidhaah ninkanu baaba jira waa mid arrin kalena way jirtaayo kutubta lixda bukhaari buu kaga sugan yahay qays ibnu xafsin sheekhan bukhaari laakiin shantan imaam ee kale ee muslim iyo afartan asxaabu sunan riwaayo kitaabkooda aslamkumaba laha ee waa afraadda bukhaari buu noqonaya mala waxa weyn abu daawuud baa fadaail ansaar laakiin ma haddee sunantii ayuu wax kagaba soo saaray oo bal markaa taas weeye waana nin waxa weeyaan kolley hiqaan leenahay oo dee ayma kala duwani ay tawhiiqiyaan ibnu xibbaan iyo barhkood haba yidhaaheen afraad iyo waxyaalo qaraa-i buu isagu la gaar noqday buu leeyahaye balta leenahay waa nin dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ah bukhaari sheekhyadiisii kaba mida sheekhyadiisana waxa qays la yidhaaho isagun baaba jira bukhaari nin u sheekho qays laba yidhaaho kutubta lixda ana riwaayo meesha uu ku leeyahay waa saxiixan aan haynee bukhaari ee kutubta kale riwaayo kuma laha ama aimada kale oo aimadii kitaabka kuma soo noqnoqonaysa cabdulwaaxid binu ziyaad iyo inta ka dambaysa xadaana alacmashu sulaymaanna acmash waa laqabkiisii sulaymaanna waa magaciisii wuxuu yihi cabdullahi bnu mascuud qaala baynaa waqti ana anugu amshi aan socdo maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii khirabi lmadiinati madiina dhulkeedii aan la deganayn weeyaan camirnayne dee kharaabka ahaa ujeedadu waa didulcaamir weeye waa dhul aan dee waxba ka beernayn aqalana aanay ku sugnayn oo bal matalan taasa khirab khada oo la kasriyo ra-dana laba fadxiyo in khirabatin mufradkii barhkood way ka cagsiyeenoo dee iyadoo khada la fadxiyo ra-dana la kasriyo kharib laba yidhaaho bukhaari meelana halkan maahee waxaa dhacayba xari muslimna waaba riwaayadiisa iyada ta dhacdayba oo kaleoo ujeedadu marka haddii xari laydhaah oo waa saddexdan xarafuun ee xarafka hore xa noqonaya kadam ra-duna waa halkeedii saina way u dambaysaa waa meel beera ah taas bay marayeen oo meelaha dee waxyaalihii laba amaha nakhiil ee dhulkiida ay waxyaalaha kale kaba beeranayeen bal adigu waa meel madiino ka mida ayuu socday rasuulka ilaahay buu laba socday walxaal huwa rasuulka ilaahi yatawaka uu cuskanayo calaa casiibin casiib waa ushan dee geedkan timirta ushihii salaamihiisa un waa ul kaba samaysnayd oo macahu maciisa ayadoo rasuulka ilaahi markaa ul buu haystay usha waa cuskanayo waa kuba socday ad ul buu gacanta uguba jirtay taas baan isagoo dee laba socdo rasuulka ilahina xaaladiisu taa tahay ayaa fa mara wuxuu maray binafarin koox min alyahuudi yahuud kaba mid ah jamaaco yahuud ka midoo meel fadhiiday faqaala bacduhum barhkood baa waxay dhahaan libacdin badh saluuhu can iruuxi bal ruuxa weydiiya iyaga isyidhi dhexdooda weydiiya ruuxa kolley way garanayeen si ay caruurtoodaba u garanayaan baa nebigii kitaabkoodana ama cahdiga lagagaba qaaday iyagii lasii faray markaa dee uu yimaado inay raacaan inuu yahy laakiin dee xasad iyo duqyaankoodii bay u beeniyeen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulka ilahi baa idhahan ruuxa weydiiya wa qaala bacduhum barhkood waxay dhahan laa tasaluun kale ruuxuna qur-aanka ee wabatan oo waxa weeye nasala bihi ruuxu lamiin jibriil buu uba yimi ciise waa tan ruux laguba magacaabo oo kale naftan dee inaguma jirta waa tan ruux laba yidhaaho oo dee ma waxyaalo kala duwan buu uba yimi laakiin daahirku waa ruuxan ee insaanka ama inaga inaguba suganaya nafta inaguma jirta ruuxa markuu dhaafana ama ay kaba baxdana uu dhimanayo kolley taas baa iyada waxa weeye ay iyagu weydiinayeen waana iyagu kitaabkoodna way kuba hayeen oo ah inaan marka la eego hadday tahay sida uu yahay iyo kayfiyad iyo ruuxan taas ilaahay inuu laba khaas noqday oo dadku aanay ogeyn iyagaana dhexdooda isii hadduu fasirana uu ruuxii fasirana dee nebi maaha haddii uu fasiri waayana dee nebiba weeye waa say bacdalculamaa halkan soo naqliyaane saluuha can iruuxi oo ruuxay weydiinayeen inuu kaa yahay wa qaala bacduhum barhkood waxay yidhaaheen laa tasaluuha weydiinina laa yajiiu fiihi bishayin takrahuunahu laa yajiiu lama imanayo oo fiihi ruuxan bishayin shay takrahuuna aqoonsataan waxaad markaa dee aad tidhaahaan maya waxaani wax jira maaha oo hadhow isagii kuba inkirtaan oo xujo idiin noqday inaanu nebi ahayn lama imanayo kolley taase inaga daaya waxba haynagu weydiine laa yajiiu iyadoo la rafciyo taasoo hadal iskaba bilaabmaya san kuba laqbeeyo taas way imaan in laa yajiia barhkood way nasba halkan way yidhaaheeno waa lianlaa yajia si aanu ula iman dhexdiisa waxaa nacdaan barhkood halkan jasme iyo way soo naqliyeenoo jawaabtii bal maalan dee nahyigaa hore uun ama dalabkaa taas jawaab uba noqonayso loogaba dhigo bal laa yajiu fiihim shayin takrauna faqaala bacdum barhkood ba haddana waxa dhala nasalan mayimadaydne waan weydiinaynaa faqaala waxaa kacay rajulu nin minhum iyagii kaba mida faqaala wuxuu dhi abalqaasimi mar ruuxu ruuxu muxuu yahay fasakata rasuulka ilaahay baa aamusay faqultu waxaan idhi waa fii nafsihi weeye maaha iyagii kuma odhanayo isagii baa islo ibnu mascuud oo la socday waa aamusay kolley calaamaadkii waxyiguna waa u muuqdaoo rasuulka ilaahay waa uga muuqday marka waxay ku soo degayo inahu yuuxaa ilayhi waa loo soo waxyoonayaa faqumtu waan istaagay oo macnaha waaba dee iyagii iyo isagii si uguma dhaxeeyo ama dee dhaqaaqii buu daayey si aanu rasuulka ilaahay tashuushiya waxyaale uba gelin waxygii baa soo degaya faqumtu lama njalaa markuu faydmay canhu anaa wixii dabooli jiray marka waxyuu kuba yimaado waxyigiiba inaa sanuqi caleyka qowlan haqiilan waa qowlka culus baa kusoo degaya waataa maalin aad u dhaxan badan baa marka waxyuu kusoo degay isaga dhiid waaweyne kaba iman jirayba ayaa markuu kaba faydmay ayuu faqaala wuxuu idhi macnaa aayaddan qur-aankaa soo degtay iyagii jawaabtoodiina ah de waana tii ay iyagu lahaynba war naga daayo kolley waxaad qoonsataan lama imanayo ah hadhow markaad tidhaahaan nebiba maaha aad tidhaahaan lama imanayo naga daaya barhkood ay lahaayeen wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi ruuxu waa waxyaalaha rabbigae amarkiisuu kaga mid yahay oo umuuraha isagu la gaar noqdayba wamaa uutuu min alcilmi ilaa qaliila kolley waa qiraa'o de xataa kutubta markaa ama qiraadka shaadada maca acmash markay qiraadkiisa sheegayaanna aanay in badan oo culimada ka midii ubaba tiirin oo mana aha qiraa'ooyinkii shuhroobay mana aha xataa bal kuwaa shawaadee aada u macruufka ahayd laakiin sanba dee kuba yimi waana qiraa'adii acmash baabana kitaabka inooguma sugan waataa wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila matiga inooguma sugnayd ama tarjamade waa qiraa'adiisii wama uutuu lama siin oo min alcilmi ilaa qaliilan waa iyaga marka la eego qolooyinkan dee su-aasha laba yimi cilmi xaggii waxay ka hayaan waa wax yar yar yar uun mooye wax kale lagama siin qaala alacmashu acmash baa wuxuu idhi haakadaa sanbaa fii qira'atina macnaa qiraada isaga qaaliban barhkoodna uma way tiirine laakiin qiraa'ada iyadu san bay tahay oo wama utuu in laba aqriya laakiin dee waa qiraa'adan wataan leenahay in bal qiraa'adkii shawaadda ahaydna barhkoodku mabay soo darinoo qiraa'adee xataa isaga kaba shuurowday ama taas may noqone laakiin waa qiraa'adiisii isagu waana dee quraadiina ka mid buu ahaa waxa weeyaan isagu oo aimada qaarkoodna qiraa'adan may kuba soo darin marka xataa kuwa aan mashhuurkahayn tirinayeenba wuxuu leeyahay haakada fii qiraa'atina kolley tarjamadii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan waa aayaddii qeyb ka mid ay tarjamad ahayd oo macnuuna daahir weeye iyada inooguma sugano markay noqoto ruuxan iyada taas waa waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala laba gooni noqday marka dee laguma fasirayo ruuxan insaanka kuba suganba way ama waxaan ruuxdiiyo naftii laguma fasirayo ilaahay la khaas noqdayoo waxyaala laba fasiro oo ama dee kolley kalaamkaas ka batay waxaa laga yaaba barhkood markay aqwaasha soo noqonayaan sidaa la yidhi sidaa la yidhi barhkood boqolaal inay gaadhsiiyaan waxyaalahaas oo kale ay waxyaala yidhaahaan dee laakiin waa ka waruuxu ma akhbara canha almujtaba fanumsiku lmaqaala canha adaba taasoo rasuulka ilaahina kama waramin qur-aankiina taasaa ku timi marka ruuxu muxuu yahay iyo seebuu yahay iyo kayfiyadiisu waan arkaynaa dee waxyaalaha aaahaartiisa waa taas oo ay muuqataa laakiin isaga xaqiiqadiisu maxay tahay taa ilaah baa og weeye qulu ruux min amri rabbi wallah subxaana watacaala aclam